filimkan ay soo saartay kataayib alakbaarihi ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha loogu qaybiyey degmada tiyogle ee wilaayad islaamiah bakool muuqaalkan oo soconaya afar daqiiqo iyo sikimo ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan islamarkaana ay ag joogaan denjiyo kala duwan kuwaas oo isugu jira fuqarada iyo masaakiinta degan degmada tiyoglow waxaana ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii xoolaha la siiyey kuwaasi oo isugu jira geel iyo ari ugu horeen waxaa muuqaalka loogu arkaya dadkii nasiibka u yeeshay in ay helaan geela waxayna ka hadleen qaybtay nasiibku heleen iyagoona u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada ilaahiyaa kama hadsan meel onay tagay degmada tiyaglow oo maalintuu oo arbaa'ete sekada ka qiibayaawyaa ilaahayna ma kani markaa naf o gaal e afar jar e yaa ilaahay nasiib iinka weeli welayadaha ii qorti an oo an ogayna meelasoy inseewo nafkaa lakii qoray nafo gaal e meelaha kuudayaa lay ari nafkiina wala ii wareejiy naf aafimaad qaba xayi e afar jar e kaamil e yalla isii ilaahya kama hadsan welayada kama hadsan bismillahi raxmaanraxiim geey kama roogne degmada sajeeglow oo la qiibiyaayay wilaayada islaamka qiibiyaasi hoola erin iyo gaal iska jarow yallanayn qiibiyaayay khayr allahase anna gaala la isii neef gaal e waa la isii alxamdulilahi rabbialcaalamiin mahad ha gaarta ulmaado khayr iyo barwaaqo in rajayaan insha allahu markana qaar ka mid ah dadkii nasiibku yeeshay in ay helaan ariga ayaa iyagana sida mid ah ugu mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay xoolaha sakada ilaahayaa ka mahadsan uurtaana geeg walaa ugu kormee sakadii antilika biyohay langulban na wayba la siiyay afarnay xirin ana naftateyda wal isii diintana wayba yacni maarne laantiyo dhiigshiyo laka gaaradahay ilaahay ini guulsii gaaladana ilaahay jibin dhagartiyoona ilaahay ku badbaadiyo muslimiinta
muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horay loo baahiyey laba muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca saka qaybinta kuwaasi oo laga sameeyey deegaanka weelmaaro iyo degmada xagar oo ka wada tirsan wilaayada islaamiha jubbad hoose